xeer ilaaliyaha gobolka minnesota keith allison ayaa u cuskaday go-aankiisan uu ku baabi'iyo toddobiyo tobankan hay-adoodeen dawliga ahayn si looga hortago musuq maasuqa loolana dagaalamo wax isdabamarinta garyaqaan amiin haaruun waa sharciyaqaan ka howlgala gobolka minnesota mar aan kula xiriiray khadka telefoonka ayuu ii sheegay in tallaabadan ay qayb ka tahay dhaqdhaqaaqa la dagaalanka musuq maasuqa oo ka socda gobolkan xeermadayaha guud ee gobolka minnesota wuxuu ku sheegay hay-adahan in ay yihiin hay-ado non profit hay-adaha loo yaqaana ama hay-adaha aan sameynin dhaqaalaha ee bulshada loogu adeego hay-adahan oo uu sheegay in ay yihiin hay-ado dhumiyey kalsoonidii bulshada adeegna aan u qabanaynin taas maaragtay lidigeedna hantida dadweynaha ku takrifalay dhammaantoodna maaragtay in qaadi ay ka codseen inuu xiro qaadigiina ku raacay oo sidaa lagu xiray qaar badan inay yihiin kuwo xataa ciwaanada ku qoran diiwaanka ugu qoran ay yihiin ciwaano mar hore laga laga guuray oo aysan dadkii joogin qaarkoodna warqadihii loo diray iyo dacwadii loo diray aysan kasoo jawaabin saas daraaddeedna uu qaadiga ku qancay inuu wada xiro dhammaantood oo aysan sii shaqaynin qaarkoodna ay ku heshiiyeen dadkii iska lahaa ama dadkii ka shaqaynayay markaasi in ay la xiro marka toddobiy tobankaas isugu jiraan marka waxaad moodaa dhaqdhaqaaq fara badan oo xafiiskaas ka socda oo lagu dabagelayo musuq maasuqa iyo waxdabamarinta ayaa ka socota xafiis gobolka minnesota waa gobolka soomaalida ugu badan ee dalka maraykanku ay ku nool yihiin waxaana dhowaanahanba lagu daba jiray dad loo haysto musuq maasuq la xiriira lunsasho lacag malaayiin doolar gaaraysa oo loogu talagalay xilligii xanuunka covid nneteen-ka in lagu nafaqeeyo caruurta yaryar iyo qoysaska saboolka ah ee aanan dhaqaalaha xooggan haysan haddaba su-aasha taagan ayaa ah siday u arkaan dhaqdhaqaaqan la dagaalanka musuq maasuqa ee gobolkaasi ka bilowday haatan waa kan xaashi shaafi oo ka mid ah hogaamiyaasha soomaalida ee gobolkaasi sahroy waxaa loo arkaa runtii inaga ahaan waad ogtahay ilaa sanadkii labada kun labaatan iyo labadii bishii january markay dacwooyinkan iyo dhacdooyinka noocan bilowdeen ba xanuun weyn baa bulshada lasoo daristay xanuunka unbaa nagu sii ziyaadiyay runtii oo aan ma aan waxaan filaynana maysan ahayn toddobiyo toban organisation oo intooda badan ama gebi ahaanba soomaali ahna kuwii horean la tacaalsanayn haddana xanuun kale ay nagu noqotay runtii aad bayna noo taabanaysaa ka bulsho ahaan at the same timena waxaan dhinac kale arnaa inaan qirsanaano in alxamdulilah ay inoo noqoto cashir aysan nagu soo noqon biidnillahi kariim laakiin xanuun weyn bay nagu tahay iminka oo runtii culays bulshada soo fuusha weeyaan xafiiska xeer ilaaliya keith allison ayaa daba socda in ka badan laba boqol iyo konton milyan oo dollar oo dhaqaale ah oo loogu talagalay in lagu gargaaro dadka dhibaataysan oo la lunsaday kuwaasi oo dadkii lagu soo eedeeyey intooda badan ay ka mid yihiin hogaamiyaasha hay-adahan toddobiyo tobanka iyo kuwo kaleba waa kan mar kale garyaqaan amiin haaruun xeer ilaaliyin wuxuu ka hadlay in inta badan hay-adahani ay ahaayeen kuwo la furay agagaarka intii uu dhacay xanuunkii pandemiga ama caabuqii covid nineteenka dhammaantoodna loo gol lahaa in lagaga looga faa'iidaysto waktiga adag ee lagu jiray oo qaarkood qaar badanna waxayba ku lug lahaayeen oo si toosa loo xusay in ay ku lug lahaayeen arrimihii bixinta cuntada carruurta masaakiinta loogu talagalay marka sidaas ayuu sheegay xeer ilaaliyaha gobolka minnesota marka in waktiyadan la furay inta badanna aan shaqo kale lagu qabanin oon ahayn shaqadii cuntadaas iyo waxaas ayuu sheegay marka si toos iyo si dadanba ugu lug lahaayeen marka arrintan sidee ayay qeyb uga noqon kartaa ka hortegista musuq maasuq ka dhaca gobolkaasi oo dad ay geestaan lagu aaminay wax dadweynaha loogu dhiibay runtii waxaad moodaa xafiiskani inuu shaqadiisii wato si xawligana u qabanayo dalka maraykanka markii la fiiriyana gobolka minnesota wuxuu kamid yahay gobolada sida ugu wanaagsan loo maareeyo ama loo ma loo manage gareeyo muxunaha hantida dadweynaha ee gobolkuu leeyahay taas oo ka dhigtay gobolka minnesota gobolada ugu qanisan runtii dalka maraykanka oo mar walba ah ka isagu wax dib ugu celiya dowladda federaalka ah inta ay lacag soo geli lahayd marka de hay-ado fara badan kala duwan ayaa ka qeyb qaata sugidda badqabka hantida dadweynaha ee canshuurta laga soo aruuriyo marka shaqadooda ayay gudanayaan laakiin waxaa jiraad moodaa baraarug ay soo saartay arrintii isdabamarinta cuntada taas oo hay-adaha ku beertay in maaragtay ay si gooni ah isha ugu hayaan dhammaan hay-adaha ama arrintaas ay si unraad ula soo gashay haddaba dad badan ayaa u arka in bar madow ay ku tahay arrintan soomaalida oo halkaasi ku leh dhaqaale xoogan haddii ay noqoto hogaamiyaasha bulshada inay yihiin halkaasi amaba ay ku leeyihiin ganacsi waaweyn oo muuqda xaashi shaafi ayaan weydiiyey raadka ay ku reebi karto soomaalida halkaasi oo waayadan dambeba u muuqday in ay lahaayeen soo kabasho dhan kasta ah oo dhaqaalahooda ah adduunka dhan bini aadamka waxay ku wada nool yihiin ees aaminaad iyo bulshadaas in lagu qiimeeyo macnaha dadka hadfili ma marka waxaan odhan jirnay marka hore haddii qof iyo laba khalad galayaan loo qaban waa sax loolama qabanayo inkastoo hadda waysan bulshadii dhan ahayn laakiin lambarka markuu badan yahay xoogaa culays yay nagu keentay oo ah dadkii mainstreamka ahaa meenasotaanka oo aan la noolayn maxaan ku dhahaa xiriirkii ina dhex yilee ahaa is-aaminida ahaa yaa xoogaa dhaawac ku dhacay dhaawacana runtii waxaan leenahay ma waa loo baahay waa wax la samayn karo la fiksigareyn karo mustaqbalka fog laga shaqayn karo in la xaliyo laakiin waxaan leeyahay iminka waxaa ilaahay ka baryanaa inuu intaa ilaahay noogu ekeysiiyo innagana ay cashir inoo noqoto oo ah in aada foojignaano dabeecada dabeecadaha noocan oo kale ah aynu iska ilaalino laakiin qaarkoodna aan aaminsanahay inaysan intentionally xumaan kas u samee xoolo dad kas u dhac aysan u dhicin ay u dhacday aqoon darro inay jirtay in loo sahlo oo ahayd debin dawladda lafteeda qeyb ka ahayd ay ku dhaceen marka waxyaabo badan baa runtii dhinacyo badan ba waxaan tusaale ahaan aan kuu siinaya waxaan indhahayga saaray organization maantoo kale la diiwaan geliyey isla irsta wanaaqda qaadata famositriga oo qaadata badanaa lix bilood ilaa sagaal bilood ama sanad marka qaar ugu yaraan markii deg deg jira saddex bilood saddex bilood oo laba wiig gudahooda loo soo diray formka ay buuxiyeenna xataa uu ahayn form saxa marka aniga waxaan leenahay arrintan dhinacyo badan laga fiilaya ubaahanta waayo waa loo sahlay oo loo fudeeyaan aaminsanahay innagana inaynu taxadirno ma aynan noqon kuwa taxadiraya waanu qaadanay dhibkana qayb baan ka noqon tobannaan ka mida dadkan loo haysto in ay iyagu lunsadeen lacagtan ka badan labada boqol ee milyan ayaa waxaa lagu daba jiray muddo sannad iyo bar ka badan qaarkood waa la xanibay hantidooda kuwo kaleetana maba ay ka bixi karaan dalka oo ma ay safri karaan halka kuwa kaleetana haatanba la joojiyey hay-adihii ay ka howlgeli jireen